للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى baabu salaati salaaddii buu baab yahay qabla alciidi ay qabla salaati alciid salaada ciidda horteed la tukado wa bacdahaa salaada ciidda dabadeed la tukado wa qaala wuxuu yihi abulmucallaa yaxya ibnu maymuun alcaطaar alkuufi qaala alxaafiظ raximah اllah walaysa lahu cinda albukhaariyi siwa hada اlmowdic bukhaari agtiisana kuma lahaa ama fi saxiixi اlbukhaari laguma xusin ilaa mowdica mooyaane samictu waxaan maqlay saciidan baan maqlay ibnu jubayr can ibni cabaasin kariha waa karaha ibnu cabaas asalaata salaadii qabla alciidi ciidda horteed la tukado marka aharkan xaafidku wuxuu le walam aqif calaa ahari hada mawsuula aharkiisana ama hadalkan ibnu cabaas uu ka soo warinayo mawsuulo sanad xidhiidhsan leh kumaan istaagin kumaan dul istaagin kitaabkiisa takliiqu tacliiq la idhaahdo ee mucalaqaadka bukhaari uu kaga hadlo xaafid ibnu xajarna sidaasoo kale ayuu ku leeyahay aharkan isagoo leh sanad mawsuul oo xidhiidhsan maana rag buu leeyahay qala xadaanaa abulwaliid qala xadaanaa shucba qala xadaanii cadiy bnu haabiti qaala samictu waxaan maqlay saciida bna jubayri can ibni cabaasi ana nabiya salى اllahu alayh wasalam kharaja waa baxay yowma alfiri buu baxay ee yowma ciid alfir wasalaa waa tukaday rakcatayni laba ragcadood oo lam yusali aanu tukan qablahaa horteed walaa bacdahaa iyo dabadeed toona wa macahu waxaa rasuulka la socday bilaalun wa macahu iyadoo rasuulka maciisana uu yahay bilaalun saxaabigii bilaal lo odhan jiray masaladan markaa ku saabsan asalaatu qabla alciid wa bacdaha salaada sunnaha ciidda horteed ama dabadeed la tukanayo xukumkeeda waa masalo markaa khilaafkeedu aada uu u badan yahay bayna alculamaa oo khilaafkeedu waxa uu bilaabmay fii cahdi saxaaba ilaa yowmina haadana ahlucilmigu waa isku khilaafsan yihiin haddii marka aynu soo koob koobno masalada wujuuhdeeda waxaynu leenahay waxaa la isku waafaqsan yahay oo maxalu itifaaq ah inaanay lahayn salaada ciiddu naafilo inaanay lahayn raatiba inaanay lahayn qabliya walaa bacdiya mid ka horeysa iyo mid ka dambaysa midnaba ma laha taana aimadu waa tasriixiyeen raxmat ullaahi caleyh waxaa la isku khilaafay waa tanaful mulaq salaad sunno ah oo aan raatibo ahayn oo dee iska sii daysan oo aan tiro gaa aan ku xadidnayn ma iska tukan karaa qofku salaada ciidda horteed iyo salaada ciidda dabadeed laakiin raatibo iyada ku xidhan oo tiro go-an leh oo ka horeysa ama ka dambaysa salaada ciidduma leh hadday leedahayna rasuulkaa tukan lahaa calayhi salaatu wasalaam waxaanay sheegeen saxaabadu sida abu saciid iyo cabdillaahi bni cabaas iyo ana nabiya lam yusali qablaha walaa bacdaha inaanu rasuulku tukan salaada horteed iyo dabadeed toona hadayna hadday raatibo ladina rasuulku kama tageen calayhi salaatu wasalaam masalada labaad waxay tahay imaamka dadka tukinaaya in uu sunnaysto salaada ciidda horteed oo uu ku sunnaysto musallaha ciidda lagu tukanayo iyaduna mashruuc ma aha masalada lafteedana ibnu rajab raximah llahu tacaala wuxuu tilmaamay inaan iyadana la ysku khilaafsanayn waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam lam yusali qabla salaati alciid fi lmusalla salaada ciidda horteed ma tukano oo musallaha kuma tukan bal markii uu yimi markiiba salaadii ayuu galay ibn اlcarabi wuxuu yihi atanafulu fi lmusala law fucila law facala lanuqila waman ajaazahu ra'aa anahu waqtu muطlaqi liلsalaa in lagu sunaysto musalaha haddii arrin dhacda ay ahayd waa lasoo rari lahaa cidda markaa banaysa ee tidhi waa la yskaga sunaysan karaana waxa ay yidhaahdeen waa wakti dee salaadeed waktigaas waman tarakahu ra'aa ana nabiya salى اllahu alayh wasalam lam yafcalhu qofka arrinkaa ka tegeyna wuxuu arkay rasuulku inaanu samayn waman iqtadaa faqad ihtadaa qofka rasuula ku daydaana calayhi الsalaatu wasalaam waa hanuunay wain tuiicuuhu tahtaduu buu hi ilaahay subxaana wa tacaala haddaad rasuulka adeecdaan manaa bilqowli wاlficil waad hanuuni doontaan khilaafka marka adag waxa uu ku jiraa ma'muumka kan la tukinayo culimada qaarkood waxay yidhaahdeen salaada ciidda horteed iyo dabadeedba waa tukan karaa meelaha kalena waa kusoo tukan karaa musallahana waa ku tukan karaa saxaabada qaarkood baana arrintaasi ay ka ansaxday sida bureyda iyo taabiciinta waxa weeyaan qaarkood xujadooduna dee waa cumuum ladila in waktigu uu yahay wakti salaadeed waqti salaad laysu diiday ma aha asalaatu khayru mowdici baanu hi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo meel la istaago salaad ayaa u khayr badan man istaaaca falyastakir ka awoodaa ha badsada salaada marka adilada caamkee dee salaada ammaanaysa ee fadaaisha u sheegaysa ayay xujaysanayaan ama ay daliishanayaan qolooyin kale qofkii doonaya inuu iska sunaysto waa iska sunaysan karaa salaada ciidda horteed iyo dabadeedba qowlkaa waxaa ka soo horjeeda inaan salaada ciidda horteed iyo dabadeed toona aan la tukanahayn oo aanay arrintaasi sunno xataa ahayn inaanay waajib ahayn iyadu waa iska caddahay oo cidibo iskuma haysatee waana qowlka imaamu axmed raximah allahu tacaala waxaanu leeyahy rasuulku waa ka tegey asalaata qabla alciidi wa bacdaha cabdullaahi bnu cabaas iyo cabdullaahi bnu cumar oo xadiidka warinaya iyaguna sidaasoo kale waa waa ka tegeen oo waxay ka fahmeen ka tegistaas inay mid maqsuuda ahayd rasuulku u qastiyey oo ay tahay in lagaga daydo laakiin daliishiga imaamu axmed uu daliishaday mowqifka ibnu cabaas iyo ibnu cumar nadar baa ku sugan oo aharkan cabdullaahi ibnu cabaas horta sanad looma hayo mawsuula waa ta koowaade waa ta labaade ibnu cabaas mu odhan qablaha iyo bacdaha midna lama tukan karo waxaa laga soo naqliyay un kariha asalaata qabla alciid taasina waxay ixtimaashaa sababtu u diiday inay tahay dee inuu waktigu yahay wakti aan salaada laysu ogolayn oo haddii rasuulku inaanu tukan awgeedu u diidan yahay qabla alciid oo qura ma yidhaahdeene qabla alciida wa bacdahu ayuu xukumka ku camimi lahaa cabdullaahi ibnu cumarna inaanu tukan jirin baa ka ansaxday qabla alciidi wa bacdahu ciidda horteed iyo dabadeed laakiin xadiidka marfuuca ah ee rasuulku inaanu tukan jirin tilmaamaya ibnu cumar rasuulka uu ka wariyey ma aanu ansixin ahlucilmiga qaarkood tafsiil bay geliyeen oo waa kala qaadeen oo waxay yidhaahdeen bacda alciid baa la tukan karaa laakiin qablahaa lama tukan karo qaar imaamka iyo maamuumkay kala qaadeen oo imaamkaan tukanahayn laakiin maamuumiintu waa tukan karaa bay yidhahdeen qaar meesha lagu tukanayaabay kala qaadeen oo waxay yidhaha musallaha ayaan lagu tukanahayn laakiin masaajidka ama gurigiisa waa iskaga soo tukan karaa marka uu noqdana waa ku tukan karaa haddaynu markaa masalada soo ururino waxaynu tilmaannay salaatu ciid inaanay lahayn salaad sunno raatiba ah oo ka horeysa ama ka dambaysa amaa tanafulka mulaqa ah isagu tiro aan ku xadidnayne qofku uu salaaduu iska tukanayo ilaahay uu ugu dhowaanayo sunno ah sida alawlaa waxa weeye inaanu qofku musallaha aanu ku tukan waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam musallaha kuma tukan saxaabada markaa badankooduna kuma aanay tukan jirin waktigaasina waa waktu takbiir qofku intuu salaad sunaa tukan lahaa waa inuu takbiirta uu ku mashquulo weeye marka waa sunna in musalaha lagu tukado ma odhan karno bal alأwlى wاlأfضل waa cadam الsalaati fiih waa inaan musalaha aan lagu tukan laakiin salaada kale ee qofku haddii waktigii nahyigu uu baxay oo tusaale ahaan gurigiisa iskaga soo tukanayo ama masaajid uu soo maray ama marka uu noqdo uu iska tukanayo arbaca rakcaat fi awali nahaar ama salaatu duxa uu tukanayo taa iyada qofka wax u diidayaa ma jiro oo maalinta ciiddu maalmaha kale ayay kala mid tahay oo asalkeedii ayay taasi baaqi ay ku tahay halkaa xadiid ayaan ugu talagalay maanta darsigeenu inuu noqdo inta waktiga markaa ka hadhay kelmad markaasi waane ah ayaan jeclaystay waxa weeyaan inaan inamaqashiiyo oo ku saabsan cilmiga ku saabsan alxamdu lilah subax kaste waa soo kalahnaa ama subaxyo badan baynu soo kalahnaa oo aynu usoo kalahnaa masaajidkan xaggiisa inagoo dhegaysanayna xadiidka rasuulka caleyhi afdal الsalaati watasliim markaa marka koowaad waxaa muhima inaynu dareenno inay taasi tahay min nicmati illaahi calayna nicmo ilaahay uu ina siiyey inay tahay waa inaynu dareenno waayo nicmada haddaad qadarkeeda garato ilaahay baad uga mahadnaqaysaa tashkuru mucطiiha wa musdiiha allaha ku siiyey nicmadaasi ayaad uga mahadnaqaysaa ilaahay markaad u mahadnaqdana ilaahay subxaana wa tacaala waa kuu ziyaadinaya nicmada waa kuu sugaya dheeraadna ilaahay subxaana wa tacaala waa kuugu daraya cilmigu inuu yahay fadli ilaahay iyo nicmo ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala in fara badan buu qur-aanka ku sheegay nicamka u waaweyna ilaahay rasuulka uu siiyey waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu ku daray amabase uu ka dhigay inuu ilaahay subxaana wa tacaala cilmi uu baray waanzla allahu calayka alkitaaba walxikma wacallamaka maa lam takun taclam ilaahay waa ugu mana sheeganaya rasuulkiisa wahada yadulu calaa cidami hadihi nicma ilaahay kitaab iyo xikmad buu kugu soo dejiyey wacallamaka maa lam takun taclam waxaanuu ku baray ilaahay subxaana wa tacaala waxaanad garanahayn ummadda nebigana ilaahay subxaana wa tacaala sidaasoo kale ayuu arrintan ugu mano sheegtay kamaa arsalnaa fiikum rasuula minkum yatluu calaykum aayaatina wa yuzakiikum wa yucallimukum alkitaaba walxikma waxaa ka mida nicamka ilaahay uu idin siiyey inuu idin soo diray rasuul idinka idinka mid oo ad isfahmaysaan ilaahay aayaadkiisuu idinku dul akrinaya oo iimaan iyo cilmiba aad ka kororhsataan wa yuzakiikum waa idin ahiraya caqiidadiinuu ahiraya oo cibaadadiinuu ahiraya oo akhlaaqdiinuu ahiraya oo quluubtiina oo carabadiina oo xubnihiina lannu cilmigu haddii lagu camal falo huwa ladi huwa aladi yuahiru linsaan min alawsaakhi walanjaasi walakhlaaqi alradii'a walacmaali asayi'a isaga ayaa qofka ahiraya cilmigu haddii lagu camal falo oo wasak iyo xumaan oo dhan ka ahiraaya wa yucallimkum alkitaaba walxikma hada min acdami nicam illahi calaykum wuxuu idin barayaa rasuulkaasi kitaabka walxikma oo ah sunnada iyo axaadiida rasuulka caleyhi afdal salaati watasliim nicmadaasi ilaahay inuu mutaystay in looga mahadnaqo oo qadarkeeda la garto ayaa ilaahay uu sheegay fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun ilaahay wuxuu leeyahay xusa aan idin xuse ii mahadnaqo nicmadayda ha ka kufriina ibn اlqayim raximah اllahu tacaala kitaabkiisa la idhaha alfawaa'id wuxuu tilmaamay diinta islaamku ana diin alislaam mabniyu calى amreyn calى اdikri wاshukr diinta islaamku inay laba arrimood ku dhisan tahay dikri xus ilaahay la xuso iyo shukru mahad ilaahay loo mahadnaqo aayaddan ayaanu deliishaday fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun oo dikriga ayaa macnihiisu uu ballaadhan yahay shukrigana macnihiisu waa ballaadhan yihi oo diintu ama waa dikri ama waa shukri shukriguna yakuun bilqalb wa billisaan wa biljawaarix khayr iyo cibaado kastood samayso aad qalbiga ka samayso ama carabka ama xubnaha waa shukru lilahi tabaaraka wa tacaala calaa nicamihi wa aalaa'ihi ilaahay subxaana wa tacaala aqoo cilmiga aada u yeelato asmaa'ahu asmaa'ihi wa sifaatihi wa axkaamihi wa amrihi wa nahyihi hada dikru lilahi tabaaraka wa tacaala waa xus ilaahay subxaana wa tacaala aada xustay marka nicmadaasi marka koowaad waxaan inugu baraarujin lahaa inaynu garanno qadarkeeda si aynu ugu sugnaano ilaahayna ugaga mahadnaqno subxaanahu wa tacaala arrinta labaad waxay tahay xalaqaadkan lagu baranaayo cilmigu waa xalqadaha ama fadhiyada dikriga iyo xuska ilaahay cilmi baa laga kororsadaa oo iimaan baa laga kororsadaa oo camal baa laga kororsadaa oo ilaahay baa loogu dhowaadaa subxaana wa tacaala walihaada qofka muuminka ahi yatamanaa milahaa iyadoo kale aada buu inuu dadka fadhiyo ka mid noqdo oo u tamaniyaya waqad amarana allahu subxaana wa tacaala bidalik ilaahay baana ina amray inaynu fadhiyada ilaahay lagu xusayo aynu fadhiisanno oo aynu weliba nafta ku sabir siino ilaahay subxaana wa tacaala wuxu uhi wasbir nafsak maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajhah qaala yaxya bnu abi kahiir raximah llahu tacaala fi tafsiri hadihi alaaya hiya majaalis lfiqh ilahay wuxuu leeya waxaad naftaada ku sabir siisaa inaad la joogto ood la fadhido kuwa ilaahay xusaya subxaana wa tacaala gelinka hor iyo gelinka dambe iyagoo mukhlisiina ah oo ilaahay subxaana wa tacaala wejigiisa doonaya ujeeddo kale aan lahayn waxau le yaxya bna abi kahiir majaalista la sheegaya waa majaalis lfiqhi weeye majaalista fiqiga lagu baranayo ee atafaqhu fi ddiin ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa lagu fahmaayo ama dersi tafsiir ha noqdo ama dersi xadiid ha noqdo ama dersi axkaama ha noqdo ama culumta kale ee fahamka hadalka ilaah iyo hadalka rasuula kugu kaalmeynaysa waxa weeyaan ha noqotee walihaada baa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu tamaniyey oo uu tilmaamay inuu aada u jecelyahy majaalista noocaasi inuu fadhiyo inuu fadhiisto iyadoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam cilmigaba ilaahay subxaana wa tacaala isaga uu soo dhiibay oo kii loo waxyooday anas ibnu malik waxa uu ka warinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam biisnaadi صaxiix waqad akhraja hada alxadiid alkhaiib albaqdaadiyu albaqdaadiyu fi lfaqih wlmutafaqih wa huwa ayضa fi sunani alimaam abi dawuud raximah اllahu tacaala qaala الnabiyu calayhi الsalaaةu wasalaam laan ajlisa maca qowmi yadkuruuna allaha min gadwati ilىa طuluuci الshamsi axabu ilaya mima طalacat calayhi shamsu inaan la fadhiisto qowm ilaahay xusaya laga bilaabo subaxnimada manaa marka waagu uu beriyo ilaa qoraxdu ay ka soo baxayso narju min allah subxaana wa tacaala an nakuna min haulaa yanaa min bacdi alfajr xataa طuluuci الshams qowm ilaahay xusaya inaan la fadhiisto ayaa axabu ilaya mima طalacat calayhi shams ayaan ka jecelahay adduunyada gebigeeda xalaalo waxay qoraxdu usoo baxday wa min alcasri ilىa guruubiha axabu ilaya min kada wa kada wa kada salaada casar marka la tukado ilaa qoraxdu ay ka dhacayso inaan la fadhiisto qowm ilaahay xusaya ayaan ka jecel bui rasuulku min kada wa kada wa kada ma magacaabin macnaa ashyaa cadiima oo min umuuri dunya ah inaan helo taas ayaan ka jecelahay bui rasuulku calayhi salaatu wasalaam man hum haulaai alqowm aladiina yadkuruuna allaha subxaana wa tacaala hal hum lqasaasuun kuwa qisaska akrinayaba ama hadalka isku waaninaya ma asxaabu lkalaam ba ma kuwo waxa weeyaan qasaa'id bidciya akriyaya oo ilaahay ugu dhowaanayaba la anas ibnu malik raawi lxadiid waxa uu leeyahay يزيد الرقاشي فكان أنس بن مالك كان أنس بن مالك إذا حدث بهذا الحديث قال يا يزيد والله ما هو بالذي تصنعه أنت وأصحابك يزيد إلهي بان ku dhaartay ظاهر يزيد inuu ahaa واعظ قصاصة إلهي بان ku dhaartay adiga iyo أصحaabtaadu kaad samaysaan maaha dikriga xadiidka lagu sheegaya inahu tacalum اlqur'aani wاlfiqh qoomka ilaahay xusaya rasuulku uu jeclaaday inuu la fadhiisto adduunyado dhan uu ka jecel inu iyaga la fadhiisto waa kuwa fadhigoodaasi iyo xalqadooda lagu baranayo qur'aanka iyo fiqiga lagu baranayo limaada baa majaalistaasi adduunyo o dhan ay uga qiimo badan tahay an addunya waa xaqiira cinda allahi tabaaraka wa tacala ilahay agtiisa waa xaqiranta bal waa malcuuna qaala calayhi الsalaatu wasalaam addunya malcuuna malcuunu ma fiiha ila dikra allahi wama waalaah aali aw caalima wamutacalima adduunyadu waa nacdalan tahay waxa dhex yaalaana waa nacdalan yihi ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa mooyaane bimacnaahu lwaasic macnihiisi ballaadhnaa marka lagu fasiro dikriga iyo waxaa la xidhiidha sida socodka lagu sii socdo meesha ilaahay lagu xusayo iyo noqoshada laga soo noqonayo iyo fadhiga la fadhiyo iyo qof caalimo isagu cilmigii dadka baraya ama mutacallim ah oo isagu baranaya intaa wixii ka soo hadhay addunya waa malcuuna ma macnaa malcuuna ibn اlqayim raximah اllahu tacaala miftaax daar sacaada wuxuu leeyihi macnaa malcuuna ay baciida can illah ila allacnu soo ma aha albucd alibcaad haddii la haa shaygaa waala waa la nacdalay ubcida waa la fogeeyey wayaan macnuhu marka addunya malcuuna macnaheedu waxa weeye waa baciida can illah adduunyadu ilaahay bay ka fogtay subxaana wa tacaala qofkana iyadu ilaahay uma dhoweyso qofka saaxiibu dunyaha iyada ku mashquulsane qalbigiisa ay buuxisay walihaada ba ilahi uhi wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa waxaa maal aad ka shaqaynayso iyo caruur aada ku mashquulsan tahay ilaahay kuu dhoweyn maayaan subxaana wa tacaala haddaanad maalkaaga adigu ku cibaadaysan maalku iski ilaahay kuugu dhoweyn maayo oo sida loo kala maal badan yahay baa ilaahay loogu kala dhowaan la haddii adduunya ilaahay dadka ay u dhoweynayso ilaahay iyadaabaan u dhoweyn cidna iyadu ilaahay subxana wa tacaala u dhoweyn mayso bal khalqiga badankooda ilaahay baabay ka ay ka fogeysaa oo ay ka fitnaysaa aakhire iyo dantooda iyo saahiday u baahnaayeenna waa ka mashquulisaa marka adduunyada qofkii aan isa siinin ee naftiisa aan raacin ee qalbigiisa aan ka buuxin ee ilaahay subxaana wa tacaala xusaayey ee ilaahay dhexdeeda ku caabudayey ee cilmiga baranaya ama dadka baraayey kaas ayuunbaa nacdasha noocaasiyo ka badbaadaya sida uu inoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xalqadahani cilmiga lagu baranaya iyo kuwa la ysku waaninayo bikalaami اllahi wa kalaami rasuulihi calayhi الsalaatu wasalaam wa riyaad اljanna ida marartum biriyaad اljanna fartacuuha cabdullaahi bn mascuud hadalkaasuu yidhi markaad soo martaan beeraha jannada midhahooda gurta ha dhaafine ka haniimaysto ka faa'iidaysta wallaahi ma hiya bixalaqi اlqusaas maaha buuhi riyaad اljanna xalqadaha ama fadhiyada kuwa asxaabu lqisaska qaala allahu iyo qaala rasuul midna aan sheegahayn ay ka hadlayaan maaha inamaa hiya xilaqu lfiqh waa xalqadaha fiqiga lagu baranayo ilaahay diintiisa lagu fahmayo hadalka rasuulka ale hadalka ilaahay subxana wa tacaala iyo hadalka rasuulka marka linacrif xalaqaat aldikri wاlcilm qadraha qadarkeeda aynu u garanno alxamdu lilah duruusta imika aada baa loo yimaadaa oo loo dhegeystaa laakiin waxaa muuqata muxaadaraad markay noqoto ama kelmad masaajidka qof uu ka jeedinayo oo waana ah dadka waxa weeyaan dalabatulcilmiga ah dadka ilaahay subxaana wa tacaala guud ahaan istiqaamo uu ku arsaaqay waxaad moodaa inay ka ilbaxeen beryahan dambe oo ay ka maarmeen oo marka muxaadarada la gelayo ama kelmad wacdiya qof masaajidka uu kala kaco halkii qalbiga loo furi lahaa la niyeysan lahaa in lagu intifaaco oo iimaan laga ziyaadsado iyo cilmi iyo taqarub ila اllahi tabaaraka wa tacaala ayaa waxaa dhacda inaad mooddo in laga maarmay oo la yskaga dareero gaar ahaan dadka wax dhiga ayaa u daran oo hadduu qofku isagu mudaris noqdoba kaanahu istagna can kuli axad wa hada nowcu min alcujb ciyaada biاllah taasina nooc cujbiga ka mida wey inuu qofku dareemo anahu istagna binafsihi can gayrih inuu isagu isku filan yahayo cid waxu sheegta iyo cid waanise iyo cid tadkiirise iyo cid waxbarta aanu u baahnayn waa nooc min alcujbi wey ilahay baynu subxana watacaala maradka iyo xanuunka noocaasiya aynu ka magan gelaynaa cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala aada buu u ammaanay jahligana ilaahay subxaana wa tacaala waa dhaleeceeyey in fara badan baa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka diga waxa la dhaha jahliga walaakina aktarahum yajhaluun waa dhaleecayn halkii u dambeysay ilaahay bay jaahiliin ka yihiin hadalkii ilahay bay jaahiliin ka yihiin rasuulkii baanay garanayn calayhi salaatu wasalaam waxaanay garanayn xadiidkii rasuulka ilahay xuquuqdiisii ma yaqaaniin iyo xuquuq الnabiy xuquuq اkhalq walihada falaa takunana min aljaahiliin bu kuhi ilahay jaahiliinta ha ka mid noqon naftaada ha uga raali noqon inaad jaahiliinta ka mid noqoto nabiy llahi nuux oo awal rusul ah rasuulkii u horeeye ilahay uu soo diray ayaa ilaahay wuxuu ku yihi inii aciduka an takuna min aljaahiliin waxaan kaa waaninaya inaad jaahiliinta ka mid noqoto marka jaahiliinta halkan maxaa looga jeedaa ma aha macnuhu kuwa aan cilmiga lahayn oo aljahlu cadam lcilmi maaha halkan oo jahligu laba macno ugu soo arooraa nusuusta cadam lcilmi waa jahl inaanad garanahay shaygii cadam lcamali bihi adoo garna inaanad ku camal falinna waa jahli lafteedu waa jahlun qabiix ka ilaahay nebi nuux ka waaninaya markaa waa ka inii aciduka an takuna min aljaahiliin ay min aladiina yaclamuuna uma laa yacmaluuna bicilmihim kuwa xaqa garanaya ee haddana cilmigooda aan ku camalfalahayn idan masalada kale waxay tahay cilmiga aynu baranayno kula yowm nasmac axaadiida nabiy calayh isalaatu wasalaam in badan o inaga midin waxa laga yaba inay dhegeystaan tafsiir ilahay hadalkiisa ay maqlaan ay dhegeystaan cilmigu waa geed barako badan waa shajaratu mubaaraka geedkaasi midho ayuu leeyihi midhihiisu waa maxay waa alcamalu bihi waa in lagu camal falo cilmiga la ammaanayo ilaahay uu ammaanayo ee ilaahay dadka uu ugu yeedhayo ee ilaahay uu farayo ee ilaahay subxaana wa tacaala in la ziyaadsado xataa rasuulkiisa uu faray waa alcilmu almutadaminu lilcamal waa cilmiga camalka koobsanaya wey waa alcilmu aladii yuslixu aahira walbain waa cilmiga kor iyo kalba qofka hagaajinaya idan cilmigan aynu baranaynaa hayna hagaajiyo bainkeenna ha hagaajiyo walmaqsuud bilbain huna alqalb bainka waxaa looga jeedaa qalbiga qalbigeenna ha abaaro qulubta ha hagaajiyo oo ha ka sifeeyo waxa weeyaan shirkiga iyo atacaluq bigayr illah waxaa dhici karta qofku isagoo muwaxida haddana inuu tawakulkiisu daciif yahay iyo hiqatuhu billahi tabaaraka wa tacaala iyo kalsoonida ilahay uu ku qaba isagoo shirki cad aan samaynahayn ou yahay mutacaliq bigayr illah addunyuu ku tacaluqsay oo qalbigiisa aada ugu weyn ama mutacaliq biimraa gabadh buu ku tacaluqsan yahay marka waxaa qalbigeenna waa inuu ka sifeeyo cilmigu oo uu ku beero tawxiid tawakul cala allah hiqa billah tabaaraka wa tacaala waa inuu qalbigeenna ka sifeeyo cilmigu yaana jamiica amraad اlquluub xanuunada qalbiga ku dhaco oo dhan oo uu ka mid yahay xasadku wa huwa min ashadd اlamraad alatii yusaabu biha اlquluub xanuunada quluubta lagu asiiba ku dhacda kuwa u daran buu ka mid yahy alxiqd wاlgil wاlbagda calى umuuri اdunya inaad dad colaad ugu haysa qalbiga iyo cadho adduunye ka kacday waa inuu qalbigeenna waxa uu ka sifeeyo cilmigu qalbiguna waa maqsuudka waa halka la rabo in la hagaajiyo oo hadday hagaagto inta kale ay hagaagayso waa melikulacdaa waa boqorkii xubnaha waxaana ay xubnuhu samaynayaan oo wax isaga ka soo fulay walihaada baa rasuulku yihi alayhi الsalaatu wasalaam alaa waina fi اljasadi mudqa ida saluxat saluxa اljasadu kulu waida fasadat fasada اljasadu kulu waa inaynu qalbiyadeena dhakhaatiir u noqono oo aynu daweyno oo aynu tafaqudnaynu ka warhayno oo aynu la soconno marba xaaladdu halkay marayso oo ahlu dunya waxay hadda jeer ale cabiraan oo ay ka warhayaan wadnaha garaac qalbiga garaaciisa iyo iyo shaqadiisu bal inay sidii loo baahnaa tahay inay ka hooseyso inay ka ziyaadsantahy shaqadii ilaahay qalbiga uu u diray inuu qalbigu hayo iyo in kale mar walba inaan cabirnaa loo baahan yahy cilmigu waa inuu hagaajiyo daahirkeena muuqaalkeena guud libaasa dharkaaga waa inuu hagaajiyo cilmigu waa inuu hagaajiyo cilmigu hadalkaaga waa inuu hagaajiyo camalkaaga iyo waxa kaa soo fulaya o dhan oo noloshaadao dhan waa inay noqoto nolol cilmi ka soo fulaysa walihaadaaba waxaa la weydiiyey imaamu malik sida ibnu wahb uu ka wariyey can ilcilm faqaala ina alcilma laxasanu cilmigu u wanaagsan yahay walaakin undur ma yalzamuka min xiina tusbix ilaa xiina tumsi wa min xiina tumsi ilaa xiina tusbix falzamhu walaa tu'hir calayhi shayئa laakiin waxaad eegtaa marka waagu uu kuu baryo ilaa gabalku uu ku dhacayo waxa lagaa rabo marka gabalku uu dhaco ilaa waagu uu ka baryayo waxa lagaa rabo bal intaa tira koob ku samee dabeetana intaa ilaasho wax kalena ha ka doorbidin oo ka horo ha ka horu marinin nolosheenna o dhan baa cilmi u baahan bal adigu u fiirso gurigaaga gelitaankiisa iyo ka bixitaankiisu cilmi intee leeg buu u baahan yahy imise xadiid inaad taqaano hurdadaadu kam xadiidan ilaa kam xadiid taxtaaj طcaamuka wa sharaabuka markaad wax cunaysa ad wax cabaysa dukuluka lihada masjid soo gelitaanka masaajidkan soo gashay waa tusaale imisuu cilmi u baahan yahy inaad marka hore iska soo ilaaliso arawaaix اlkariha waxyaabaha urta dhib kale leh inaad midigta kusoo gasho inaad adkaartii akrido markaad soo gelaysa inaanad fadhiisan ilaa taxiyat اlmasjid aad tukato inaad dadka daakili masaajidka jooga aada salaanto inaad iska ilaaliso buuqa iyo kaylada inaad takhaطi riqaab الnaas iska ilaaliso alaysat hadihi kulaha taxtaaj ilaa cilm meana intaasoo dham cilmi u baahnayn walihaada marka aynu tusaalayaashaa eegnay iyo kuwa lamid aynu garawsan karnaa hadalka uhi imaamu axmed raximah اllah annaasu ilى اlcilmi axwaju minhm ilى الطacaami washaraab dadku baahida ay u qabaan cilmiga ayaa ka badan baahiday u qabaan cunista iyo cabista raashinka iyo sharaabka lanna qofku wuxuu u baahanya inuu wax cuno mara aw maratayn sidaasay dadkii hore wanaagsanayn hal mar bay wax cuni jireen ama maratayn alghadaa walcashaa saynu tilmaanay axaadiida qaarkood markaynu sharaxayna laakiin tasarufaadkaagi o dhan baa cilmi u baahan saxa oo mid ilaahay raali gelinayso muraadkiisa waafaqsan ka dhiga marka cilmiga amaradiisu waa camalka aynu ku camal falno walihaadaba rasuulkeenu wuxuu yihi salu llaha cilma naafica watacawadu bilahi min cilmi laa yanfac ilahay weydiista cilmi naafica waxtar leh ilahay ka magan gala cilmi aan waxtar lahayn sixirka iyo falsafada iyo cilmu lkalaam iyo tanjiimka iyo hadi kulaha waa culum ayru naafica bal culumu daara wey waa culum qofka dhibaysa ilahay waa inu qofku ka magan galo ila dad ba waxaa cilmi u haystoo bartee cilmi naafica ilaahay weydiiso cilmiguna wuxuu noqonayaa naafic nafcan taaman horta marnaba cilmiga laguma khasaaroobo oo qofku cilmiga hadduu barto oo xataa aanu ku camal falin hadi laysa bikhasaara barashadiisa lafteeda ayaa cibaado ah wa tuqaribu ilى اllahi tabaaraka wa tacaala laakiin nafcigii iyo waxtarkii dhamayska tirnaa waxaa cilmiga laga helayaa marka waxa weeyaan qofku uu ku camal falo bal rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay cilmi waxtar la weydiisan jiray cilmigaa waxtarka lahayna ilaahay ka magan geli jiray cilmiga oo lagu camalfali waayo waxaa ku soo arooray waciid aada iyo aada u daran wuxuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam marartu leylata usriya bi calىa qowmi tuqaradu shifaahuhm bimaqaariida min naar waxaan soo maray habeenkii leylaة اlsra wاlmicraaj qolo dibnahooda lagu jarjaraayo maqasyo naar ka samaysan ciyaada bاlahi rabi اlcaalamiin kulamaa quridat wafat mar kastoo la jaro haddana markiiba way soo baxaysaa markaasa haddana la jaraya markaas way soo baxaysaa markaasa haddana la jaraya cuquuba min allah wa cadaab aliim faqultu ya jibriil ma haaulaa jibriil baan ku uhi kuwani maxay ahaayeen jibriilow faqaala haaulaa'i khuطabaau ummatika kuwaasi waa khuabadii ummadaada kuwii khudbadayn jiray xadaraadka geli jiray dadka waanin jiray aladiina yaquuluuna maa laa yafcaluun kuwaasoo odhan jiray waxaana iyaguba samaynahayn maanaa cilmigii bay hayeen ooba kuwan dadka u sheegaya lakin lam yakunuu yacmaluuna bih cilmigaa kumay camal falahayn xadiidkuna saxiixu ljaamica ayuu ku jira adaad u baahato waxa weyan ad ka eegi karta marka cilmiga walaalayaal aynu xaalkeenna ku hagaajinno oo nolosheenna nolol cilmi ku dhisan aynu ka dhigno markaasa nolosheennu ay noqonaysaa mid ilaahay raali gelisa nolol ila ayna raali gelisana ilaahay subxaana watacaala aynu ka heli doonaa yowma alqiyaama ilahi subxana wa tacala khayrkii wanaagga ayna waafajiyo dembigeenana ha dhaafo allahu aclam waxka wabilahi towfiiq su-aashan wuxuu leeyay walaalka soo qoray ninku hadduu ku yidhaahdo gabadhiisa waan ku furay xaqaagiina waan ku siinayaa haddana uu iska sii shuuqsado ma adri muxuu uga jeedaa shuuqsado xukunkeedu muxuu noqonaya ninku hadduu gabadh yidhaahdo waan ku furay gabadhaasi waa furan tahay haddii markaa alaaqaasu yahay alaaq rajciya oo bimacnaa dalqadihii saddexdaaha aanay ka dhammaan inta gabadhaasi ciddada ay ku jirto waa xaaskiisii ilaahay baana subxaana wa tacaala ninka ku magacaabay manaa zawj ama inuu nin u yahay weli gabadhii inta ay ku jirto ciddada طalaaqa rajciga wa bucuulatuhuna axaqu biradihina fi dalik wa bucuulatuhuna ee aswaajuhuna dumarka la furay dalaaq rajciya oo ciddadii ku jira raggoodaa u mudan inay soo xaq uleh inay soo ceshadaan fi dalik inta ciddada ay ku dhex jiraan marka maadaama zawj uu u yahay inta ciddada ay ku jirto manaa iyadu waa isu qurxin kartaa oo inay dharka ugu quruxda badan iyo uduga caalamka ugu sareeya ay isu soo mariso ayaa banaan bal waa mustaxab beedhaan culimadu taas oo iska xijaabi mayso kana gaban mayso waayo sababta mustaxab unoqotay waxa weeye lacala allaha yuxdiثu bacda dalika amra waxaa dhici karta ninku markuu arko gabadhiiyo aada isu soo habaysay oo isa soo udgooneysay in karaahiyadii qalbigiisa ku jirta ay ka baxdo dee uu dib ula soo noqdo waa la khalwoon karaa illa waa xaaskiisiiy meel buu kula gooni noqon karaa wa yajuuzu lahu an yujaamicaha inuu jimaacaano waa u banaan tahay waxay fuqahadu isku khilaafeenuun haddii gabadhii oo uu furay oo weli ciddadii ku jirta dalaaquna rajci uu yahay uu jimaaco hal yakunu hada اljimaacu rajcatan maca niya hadduu u niyoodo rajco jimaacaas macanaa rajco ma noqonaya soo celin ma noqonaya mise laabudda min alqowl fi rajca mise waxa weeyaan inuu hadlo ayaa laga maarmaan u ah rajcada haddii markaa sida daahirka wallahu aclam haddii jimaaca uu jimaaco iyadoo uu furay iyadoo ku jirta weli ciddadii طalaaquna rajci uu yahay uu u niyoodo soo celin sida daahirka arajcatu takunu biاlqowli wa biاlficil rajcadu qowl iyo ficil labada waa ku sugnaanaysa nacam haddaanu u niyoodna waxa weeyaan mujarad hada اficlu noqon maayo rajco noqon maayo ama gabadhi ugu soo noqon mayso marka intaasaan ka odhan lahaa su-aashaas laakiin waa inaad aada iyo aada u fahamtaan hadalkayga gabadh la furay baan idhi oo dalaaqu yahay dalaaq rajciya weli dalqadi ninkaa waxu harsan yihin oo ciddadii ku jirta hadday ciddadu dhammaato khalaas baanat minhu ajanabi bay ka tahay waa dawaabidda iyo quyuudda iyo shuruudda hadalkayga ku dhex jirta waa inaad aada ugu fiirsataan ninku gabadhiisa walaal ma odhan karaa gabadhiisa ninku walaal inuu ku yidhaahdo daliil cad oo saxiixa oo diidayaa ma jiro hadduu uga jeedo waxa weeyaan ukhuwadii islaamka walaaltinimadii islaamnimo laakiin hadduu hadalkaa wax kale niyo kale ay la socoto oo uu uga jeedo walaashay oo kale ayaad iga tahay dee taasi xukmu dhihaar inay qaadato ayaa dhici karta oo xukumkii dhihaarka ay yeelato salaada jimcaha marka imaamku uu duceeyo amiinta kor ma u qaadi karaa marka khudbadda hore uu dhameeyo dikriga kor loo qaadaa ma saxba maya dikri kor loo qaadaa sax maa asalku waxa weeye dikriga inaan kor loo qaadin wadkur rabbaka fii nafsik adiguuna ismaqashi ilaahay baa sidaa yidhi subxana wa tacaala saxaabadii dikriga kor u qaaday markay musaafiriinta ahaayeen tasbiixdii iyo takbiirta ayuha annaas arbicuu calaa anfusikum buu ku yihi rasuul fainakum laa tadcuuna asama walaa haa'iba war naftiina u tura allahanaad xusaysaan aad baryaysaan mid maqanna maaha mid dhegelana maaha marka dikriga iyo ducada waxaa asalo in hoos loo dhigo ilaa meel ay soo aroortay mooyaane in kor loo qaado oo daliil loo hayo meelihii ay soo aroortayna ka mid maaha xaaladaasi bayna alkhudbateyn waa iska ducaysan karaa qofku ilahay waa xusi karaa lakin fii nafsi isaga ayaa ismaqashiinaya kor u qaadi maayo imaamku marka uu ducaynayana ducadaasi waa min alkhuba khudbadda ayay ka mid tahay marka aamiin iyo wax kala toona la odhan maayo waa la aamusaya oo macnaheedu khudbaddii baa weli socota marka sida raajixa waa la aamusaya aamiinna la odhan maayo halka wuxuu leeya sad sarface wax ma ku sarifi karaa waxaad doonaysaa aniga iyo shirkada telesomal si ka hor keento raggii madaxdeediina halkaa qaar baa raggii saadkana qaar baa halkaa soo farfadhiye ana wuxuu ujeeda waan umalaynayaa sarifka dee qabdi baa loo shardiyaa oo laba lacagee oo kala duwan marka laysku bedelayo waa la kala badin karaa laakiin waxaa shardiya taqaabud yadan biyad in in la kala qaato intaan la kala tegin rasuulku wuxu uhi d faida اkhtalafat hadi اasnaaf fabiicuuha kayfa shiئtum ida kanat yada biyad marka zaad macnaheedu waxa weeyaan qofkii dolar buu kuugu soo xawilay mobilkaaga marka kaashkii ma siin kartaa isagoo lacag aan ku dhibina arqaamun halkaa kuugu soo qoray lambaro boqol dolar kun dolar ayuu halkaa kuugu soo qoray mobilkaagii bay kusoo dhacday raqam ahaan wax lacag aad ka haysaa ma jirto kaash ma siin karta nacam waad siin kartaa kaash oo taasi qabdi waa tahay sideedana waxaa la dhaha qabdiga ama qabashada qofku shaygii uu qabanayo taqaabudka shareecadu xad uma yeeline curfigaa loola noqonaya kulu maa cudda fi lcurfi taqaabuda fahuwa taqaabud wax kastoo curfiga lagu tiriyo inuu yahay taqaabud waa taqaabud u yihi kala qaadasho lagu tiriya waa kala qaadasho waxaanay culimadu fatwoodeen waxa la dhaha jeegga hadduu qofku jeeg ku siiyo jeeg uu kuu qoro bangigana dee xisaab uu ku leeyo lacag ay u taalo inay arintaasi noqonayso taqaabud inuu lacagtii dolarkii kuu dhiibay inay ka dhigan tahay oo marka aadna kaash aada siin karto marka loo fiirsadana khidmadan zaadka la yidhaahdaa iyada ayaa taa kasii xeel dheer inta aan ka fahamsanahay waxaa dhici karta iyadoo aan lacagiba ugu jirin inuu jeeg isaga kaa qoro qof laakiin zaadka cuhmaan may suurtagalta inuu kuusoo diro lacag iyadoo xabadaana ugu jirin ma yumkin suurtagal ma waxaa suurtagala inuu telefon intuu kaasii horeysiiyo u ha lacagta ha siinina laakiin tani iyad automatically bay ugu soo dhacaysaa manaa mobilkaaga ama xisaabtaadi ay ugu soo dhacaysaa waxay u baahan tahay aan filaya hadduu dano lacagta inuu kaala noqdo inaad shirkaddii u tagtaan shirkaddii markaa ay taxaqiijiso oo ay lacagta qofkii ama u celiso ama lacagta adiga ay ku raacdo laakiin wax isagu markiiba uu iska ceshan karo dib uula noqon karo ma aha marka saas ayaa masalada daahiriga wallahu aclam ma loo daliishan karaa mararka qaarkood ayad la nasakhay shay ayadda haddii la naskhiyo naski kuliya naski dhamaystiran oo axkaamteedii aan waxba laga soo reebin lama deliishan karo bal daliilka wuxuu noqonayaa aayadda kale naskhisay ama daliilka kale sharcigee naskiyey ayay tahay in la deliishado salaada janaasada iyo salaada ciidda waa maxay xukumku xukunka gacmaha in kor loo qaado intaana taa kale horta waxaan baraarujinayaa rafcu sawdka oo dadkeenu ay sameeyaan marka ciidda la tukanayo takbiirta kor bay u wada qaadaan ma'muumiintu kuwa la tukinaya salaatljanaasana waa saas oo kale arrintaasi mashruuc maaha almaamuum yukfi sawta isaga ayuun baa ismaqashiinaya imaamkaa kor u qaadaya sababta imaamka kor ugu qaadayna waxay tahay liyusmica alma'muumiin suu u maqashiiyo dadkan uu tukinayo lakiin sharci maaha inay maamuumiintu kor u qaadaan takbiirta fi salaati alciid iyo fi salaati aljanaaza masalada rafcu ladeyni ku saabsan takbiirat lxraamka iyada kor baa loo qaadaya salaat ljanaaza iyo salaat lciid laakiin waxa weeyaan takbiiraha kale zawaa'idka ama dheeraadka ah ayaa ahlucilmigu ay isku khilaafeen xadiid markaa marfuuc oo kusoo arooray oo saxiixa in kor loo qaadana ma jiro laakiin aathaar baa jirta saxaabada ridwaan ullahi calayhim ka soo aroortay gaar ahaan waxa weeyaan salaatu aljanaaza markaa qofka aathaarta ku camal fala ma calayhi ba'sun qofka yidhaahdo mar haddaan loo haynin daliil marfuuca oo rasuula ka sugnaaday waxba kor u qaadi maayana maa calayhi xaraj walaa yunkaru calayh dembi dushiisa ma laguna inkiri maayo halkan wuxuu tilmaamaya cid khaldan ama manhaj khaldan aaminsan qofka difaaca isagoo aan xubin aan ka ahayn muxuu yahay xukunkiisu manaa hadduu difaacu xaqna uu noqon karaa baadilla uu noqon karaa oo kaafir baa mararka qaarkood in la difaaca dee xaq ay noqonaysa haddii qofku dee uu dulmiyayo haddii tusaale ahaan nin yahuudiya ama nasraaniya uu nin muslimi leeyahay laa taxilu dabixatuhu haddaad tiraa war taxilu dabixatuhu xaq baanu u leeyahay inay dabiixadiisa wuxuu gowraca xalaal ay noqoto la cuno hada waa difaacun canhu lakin waa difaac xaqa nacam qof saaxibu baila ayaa difaaca la difaacaya xaq u noqon karaa oo nin zinaystay buu ni yidhi waa kafir waxaad tihi kafir maha ee waa muslim ama nin khamriga caba buu ni yidhi waa kafir saad tihi kafir maha waa muslim nin waxa weeyaan waxaday buu ni yihi kow ha lagaga siiyo saad tihi ma banaano in kow lagaga siiyo xukum kalu shareecada dhexeeda ku leeyihi marka hal idifaac bxaq am bibail ayaynu marka hore eegeynaa xaq buu ku difaacay mise bail ciddanuu ka difaacaya ma cid dulmiyeysaba mise waa cid xaq kaga hadlaysa hadduu markaa bail ku difaacayo shay baila qofka uma banaano shay baila inuu difaaco oo tacasub waxaa la idhahdaa uu geeyo ama dano kalu eeganaya waman khaasama fi baili wahuwa yaclamhu askanahu allahu radkat alkhabaal qofka shay baila waxa weeyaan ku dooda isagoo baadilnimadiisa garanaya ilaahay subxana wa tacaala naartuu meel xun ka dejiya dheecaanka waxa weyaan ahlulbailka dheecaanka kufaarta iyo ahlunaarka ayaa la dhex dejiyaa qofku markaa cid ahlubaila hadduu difaacayo yudaafic canhum iyadoo ay cadday masaladaas inay tahay bail walow xuun bayaanu kaani fahuwa minhum iyaga ayuu ka mid yahay bal waxa weeyaan aqala min hada buu qofku daa'ifo kaga mid noqon karaa oo haddii daa'ifa waxa weeyaan manhajkii rasuulka iyo saxaabada khilaafsan uu qofku yujaalisuhum wayamshi macahum daa'ima oo suxba taama ay ka dhaxayso iyo ulfa isjacayl iyo isfahan hada yucaddu minhu iyaga inuu ka mid yahay baa lagu tirinaya walihaada xadiidkii waxa weenayna soo maray saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim markii rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu u tegey صaxaabigii ka dalba inuu gurigiisa meel kamida ugu tukado xadiid qad mara bina fi saxiix bukhaari nin baa la isweydiiyey ibnu dukshum soo ma saxaabada qaarkood ba waxay idhaahdeen kaasi waa waa munaafiq limaada xakamuu calayhi bالnifaaq maxay ugu xukumeen nifaaqa saxaabadu an waxay dhahen waxaanu aragnay wahuwa maca almunaafiqiin yaعni nusxahu wa juluusahu wa mashyahu maca almunaafiqiin tan iyaga ayaanu ayaanu ku tirin rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ma ankara calى الصaxaaba hadihi اlqaacida qofku cidda uu bimacnaa la mac yahay in lagala xukum dhigo qaacidada rasuulku saxaabada kuma inkirin wa inama daafaca can hada الصaxaabi fi khusuusi صaxaabiganubuu si gaara u difaacay laakiin qaacidadiinaasi waa baadilo qofku cidda uu la socduu saaxiib dhaba la yahay ha kala xukum dhigina oo qaacidadiinaasi waa baadil rasuulku ma odhan alayh الsalaatu wasalaam waqad qaala cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu waardaah almaru bikhidnihi qofku waxa weeyaan wuxuu la xukum yahay saaxiibka ay bisaaxibihi wa jaliisihi walihaadaba waxaa ka mida shicirka xikmadda laa tasأal can اlmar'i wasأal can khaliilihi qofka waxa weeyaan ha waraysanba haddaad doonaysa xaalkiisa inaad ogaato waxaad eegtaa un cidda ula saaxiibo ida kaana yusaaxib اlfusaaq facuddahu minhum iyaga ku tiri ida kaana yusaaxibu ahla اlbidac facuddahu minhum waida kaana yusaaxibu ahla shirki facuddahu minhum iyaga ku tiri la tsأل عن اmr وsأل عan qariinihi faإna اqariina bاlmqaarini yqtadي waayo qofku qofka uu la saaxiibka yahay ayuu ku daydaa rasuulkaana taa sheegay rasuulku wuxu uhi almarء عalى diini khaliili falyanظur axadkm man yukhaalib qofku wuxuu la diiniyo la dhaqan yahay cidda ula saaxiibo midkiin ha iska eega markaa cidduu la saaxiibayo falaa tusaaxib ya cabd الlah أهل السنة والطاعة لا تصاaحب أهل البدعة ولا تصاaحب أهل الفسق والمعصية جuلساء صاaلحيiن ayaa رasuuلku عليه الصلاaة وaسلام kugu dhiirigeliy ku أمray inaad la fadhiisato oo aad la saaxiibto oo diintaada diintaada iimaankaaga qaلبigaaga cilmigaaga intuba ay ku iصلاaحaan waxa weeyaan ay ku ziyaadaan وفي بعض تراaجiم الرiجاaل waxaa ku soo aroortay ragga qaarkood taraajimtooda taarikhda markii laga warramayey in la weydiiyey bacd اlama la hi fulaan ka warrama markaasaa wuxuu uhi man julasaauhu man julasaauhu cidduu la fadhiistay ii sheega qaaluu yujaalisu ahla اlqadar hadda wax kale ninkaa laguma sheegin qadariyaduu la saaxiib yahay maxanaa qof ahlu sunnaha qof ahlubidcaah mucaamalo waa dhex mari kartaa meesha waxaa laga warramaya suxba taama iyo ulfa daahira yanaa bayna aلsuni wاlbidci qaaluu yujaalisu ahla اlqadar qaala fahuwa minhum mar hadduu qadariyada la fadhiisto iyaga ayuu ka mid yahay marka waxaan hadalkaa u leeyahy zajra liikhwaanina can mujaalasaةi ahli اlahwaa lakin maca dalika laa nansa dawaabida hada اlbaab baabkan dawaabidiisa inaynu ilowno ma aha oo hadalka waxa weeyaan kolley qofkii dhegihiisa u furaa waa fahmi karaa dawaabid fara badan baan ku sheegay waxa weeyaan musaaxaba taama ulfa daahira waxyaaba noocaasoo fara badan baan sheegay inay dhici karto qofkii in la difaaco oo isagoo ahlubaila oo xaq uu leeyahy xaaladda in la difaaco marka dawaabidda noocaasi iyadana la ictibaariyo wey wallah aclam wsala allah alaa nabiyina mxamed